bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala awalu kitaabi اlacima cuntooyinka iyo axkaamta ku saabsan kitaabkoodii bilowgiisii weeyaan kan baabu maa jaءa fii ijaabati اdacwati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa'a yimid fii ijaabati dacwati dacwada iyo yeerista ajiibisteeda ku yimid yacnii cazumaadda ama qofka in loo yeedho weliimo iyo waxay ahaataba markaa cunto loogu waco oo yacnii loo yeedho dacaam loogu waco taas ajiibitaankeeda wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay marka wuxuu yidhi baabu maa jaءa fii ijaabati اdacwa nusakha qaar waxay dhigayaan baabu istixbaabi ijaabati اdacwa ayb riwaayat ibni cabdi saasay leedahay riwaayaadka kalena sidaan u baabeeyey dhigayaan alimaamu اnawowi sharaxa muslimka wuxuu ku yidhi dacwaةu الطacaami bifatxi اdaal cuntada marka layskugu yeedho yeeritaankaas waxaa la yidhaahdaa dacwatun ayb wa dacwatu nasabi bikasrihaa qofkaasi wuxuu sheegtay qole heblaayo ayuu sheegtay marka la leeyahay oo nasabkoodii buu sheegtayna waa bikasrihaa dicwatun baa la yidhaahdaa ayb jumhuurulcarab marka sidaasay dhaheen buu yidhi bacdi alculamaa oo iyaga goday waa jiraanoo qutrub oo kale ducwa yidhi laakiin waa la gef xugmiyey sida saxdaana waxaa weeyaan dacwat الطacaam waa bifatxi daal wa dacwat الnasabi bikasri اdaal addacwa marka hadda waxay ku timid marka bifatxi daal dacwat الطacaam baa loo jeedaa qaala اlimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaana اlqacnabiyu can maliki can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeedho ila alwaliimati weliimo haddii loogu yeedho falya'tihaa ha yimaado ha tago midkiin haddii weliimo loogu waco oo dacaamulweliima loogu yeedho falya'tihaa ha yimaado ha tago amarka marka xadiidkan ku jiro hal huwa lilwujuub waajibnimo miyuu tusayaa mase waa linnadbiyati mase sunnanimou tusayaa culammadu way isku khilaafeen madhabka alimaamu shaafici sida asaxa ka ah waxaa weeyaan inay farducayn ay tahay waajib inay tahay farducayn ah qof allaale qofkii marka loo yeedho oo weliimatulcursi loogu yeedho amarkan daahirkiisay qaateen waxayna yidhaahdeen wujuub ayuu tusayaa cayni ah weliba ee kifaa'i ma aha ilaa meeshaasi de in cudurdaar ou jira maahan cudurdaarkaasna marka dhowr waxyaabood bay ka dhigeen in munkar meesha uu yaallo iyo cuntadaas la cunaayo inay xaaraan tahay ama shubha ku jirto kale ninka kuu yeeray cuntadiisa hadday xaaraan tahay ama shubha ay kaaga jirto yacnii qofku inuu tago waajib kuma aha markaasna ayb sunnana kuma aha xataa ayb wujuubka iyo sunnanimada intaba way wada dhacayaan ama cuntadu inay tahay meeshaasi majliskaas haddii uu tago wuxuu ka baqayaa dad muslimiina inay ku dhibtoodaan isaga waa iska dhaafi karaa intuu dad muslima dhibi lahay ayb amase ninkan kuu wacaybaa wuxuu kugu wacayba inaad munkar ku kaalmayso cuntadiisa wuxuu kuu siinayaa inaad baatil hadhow garab ugu noqoto waxyaabahaasoo kale hadday yimaadaan waa layska dhaafayaa khamri iyo munkaraad iyo hadday yaallaanna isagaaba keeni doono abu daawuud raximahu اllahu tacaala marka waxyaabaha haddaynan jirin in la ajiibo oo la yeelo waa waajib ayb waxaa kale ahlucilmigu isku khilaafeen weliimada iyada waa la gartaye hayru weliimati اlcursi weliimada arooska weliimo aan ahayn haddii lagaaga yeedho nin baa gurigiisa cunto ka sameeyey iyo imaam buu ku yidhi taas iyada marka xukunkeedu muxuu noqonayaa alimaam maalik iyo jumhuuru اlculamaa waxay dhaheen laa tajibu اlijaabatu ilayhaa in la ajiibaa waajib ma aha ayb culimmada salafka qaarkoodna waxay ku tageen taa xataa inay waajib tahay xadiidkii waxayna ka qaateen cursan kaana aw hayrahu wuuna keeni doonaa cursan kaana aroos ha noqdo ow hayrahu ama yaanu aroos ahaanin ama aroos ha ahaato ma yaysan noqonin ibnu cumarna sidaasuu yeeli jiray marka iyadana weliimatulcursiga wixii aan ahayne iska casumaad ah iyadana sidaa baa laysugu khilaafay qaar waa waajib yidhi iyo qaar sunno yidhi oo culammadu badan yihiin ayb idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeedho ila alwaliimati weliimo loogu yeedho falyaatiha ha yimaado qaala xadaanaa makhlad bnu khaalidi qaala xadaanaa abu usaamata can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumar qaala qaala rasuulu llaahi sala اllahu calayh waalihi wasalama bimacnaahu xadiidkii bimacna alxadiidi asaabiq zaada wuxuu ku daray fain kaana mufdiran hadduu yahay mid afuran falyacam ha cuno wain kaana saa'iman haddii uu yahay mid soomanna falyadcu ha duceeyo wain kaana saa'iman hadduu sooman yahayna falyadcu ha duceeyo ayb xadiidka marka riwaayada dhahayso wain kaana saa'iman falyusalli ay falyadcu in laga waday riwaayadan sheegaysaa ayb xadiidkanna marka wuxuu noogu daray fain kaana mufdiran falyacam hadduu afuran yahay ousan soomanayn ha cuno cunistan iyadu marka ma waajiba iyadana mise waajib maaha oo ma ijaabada keliya in la soo ajiibood goobta timaada miyaa lagaa rabaa keliya mase cuntadiina inaad cunto waajibay kugu tahay riwaayadan waxaa qabsaday marka bacdi ahlilcilmi oo iyagu dhahayaan in la cunaa waa waajib falyacam amar baa ku jiro walamru yufiid اlwujuub ama yaqtadi اlwujuub laakiin riwaayo ayaa abu daa'uud uu keeni doonaa xadiid soo socdo wuxuu dhihi doonaa man duciya falyujib qofkii loo yeedho ha ajiibo fain shaaءa طacima wain shaaءa tarak haddii uu doono ha cuno hadduu doono ha ka tago mashiicadaas marka lagu xiray baa waxay ka dhigaa sunno falyadcam amarkaas culimmada marka iyagu dhahayaan inuu cunaa waa waajib xadiidkaas dambe iyaguna waxay uga jawaabayaan mashiicada waxa la siiyey ama iraadada la siiyey waxaa weeyaan qofka sooman ee midka mufdirkaa maahan riwaayo ibnu maaja tilmaamaysay dhahayaan nacam fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyacam aw falyatruk saasay dhahaysaa ikhtiyaarka marka waxa le waa ninka sooman oo ka tegi karo cuni karana amaa ninka aan soomanayn isaga falyacam baa u taallay dhaheen ibnu xajar marka wuxuu yidhi wakhtaarahu nawowiyu ayb alimaamu nawowi wuxuu doortay macnahaas laakiin sharaxa muslimka imaamu nawowi maunan ikhtiyaarkiisaa ma sheegin sharaxa muslimka ayb oo axaadiidka unbuu sheegay iyo ma'khadka culummada ay ku kala qabaan ayb qaala xadaana alxasanu bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala xadaana cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmaru can ayuuba can naafic can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam idaa dacaa axadukum midkiin haddii uu u yeedho akhaahu ayb idaa dacaa axadukum akhaahu midkiin haddii uu walaalkii u yeedho falyujibhu ha ajiibo cursan kaana aw naxwahu aroos ha noqdo ama wax lamidaba ha noqde xadiidkan marka cursan kaana ow naxwa weliimatulcursiga keliya inaynan ahayn oo xataa midda kale la ajiibaayo ayay tusaysaanxadiidkanna marka isnaadkiisu waa saxiix ayb muslim baana soo saaray qaala xadaana bnu اlmusafaa qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaana الzubaydiyu can naaficin biisnaadi ayuuba wamacnaahu qال xadaثna mحamed بن kaثيir qال أخbarana سfyaan can abi الزubayr wahuwa اlmakiyu mxamed بn msلm بn tdrus can jaabiri qaal qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه alي wsلم nebigu wuxuu yidhi man duciya qofkii loo yeedho falyujib ha ajiibo fain شhaaءa haddii uu doono dacima waa cunayaa wain shaaءa hadduu doonana taraka cuntada waa ka tegayaa laakiin ha yimaado ha soo ajiibo xadiidkan waaye marka kan ay qabsadeen in la cunaa cuntadu inaynan waajib ahayn xadiidkanay ka qaateen bacdi ahlilcilmina marka riwaayadan riwaayo kalea fasiraysay dhaheene riwaayada kale waxay leedahay fain kaana saa'iman falyusalli wain kaana mufdiran falyacam waa mid kale iyada nacam qaarkood marka riwaayada kale ee waxay yidhaahdeen ninka saa'imkee sooman ayaa waxaa la yidhi fain shaaa طacima wain shaaa tarak oo riwaaya marka waxay jirtaa soon ku qaydaysa kan saa'imka ah marka ninka mufqirkaa isagu khiyaar ma haysto waajib inuu cuno ninkaa furan ninka sooman baa marka inuu iska dhaafo soonkiisa wato iyo inuu cuno labaduba ay u bannaan tahay soonkuna waa mid sunno ah baa laga hadlaya soonka waajibkaa lama furaayo dabcan isaga soonkaas oo sunnada ah haddii la furo marka oo ninkaas kuu yeeray dartiis ah iskaga furto qallama lagaa rabaa mase lagaama rabo waa meeshaas marka maalikiyada iyo jumhuurta culammada isku khilaafsan maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin qallaa laga rabaa lianna asunnata ama lianna atatawuca yajibu bishuruuci waxay leeyihiin shayga hadduu sunno ahaa awal ee adiga aad bilowdo bilowgii aad bilowday buu waajib iskugu beddelayaa inaad dhammaystirtana waa waajibay dhaheen ayb laakiin inta aadan sunnada gelin ikhtiyaar baa leeda laakiin markaad gasho waa waajib saasay dhaheen waana laga xoog badan yahay ayb wax keliya un la sheegay in la dhammaystiraa waxaa weeyaan xaj ama cumro marka la bilaabo sunno ah waajib in la dhammaystiro oo qofkii waxay ku noqonaysaa waajib inuu dhammaystiro liqowlihi tacaalaa waatimu alxaja waalcumrata lilah iyaga marka itmaamkooda amar sariixa ku soo arooray kuwan kale laakiin maya waxaa kaloo soo arooray nebiga sala allahu calayh waali wasalama isagoo sooman buu subax soo kacay markaas buu wuxuu yidhi hal cindakum طacaamun cunto agtiinna ma tahay markaasay waxay yidhaahdeen nacam xaysun subag iyo timir iyo yaa noo yaallaan laysku dardaray iyo caano booro ah caano qalalanya markaasuu wuxuu yidhi nebiga sala اllahu عalيyه ali wasalam ii keena falaqad asbaxtu saa'iman saakay waxaan soo kacay anoo soomane ii keena waa u cunay nebiga sal slam marka soon sunno ah buu intuu bilaabay ayuu nebigu dhexda ka gooyey wax qalla ah oo laasimayna ma sheegin marka in la gooyn karo hadday waajib tahayna nebiguba maba gooyeenba shay waajiba kama tageen rasuulka sala allahu calayh ali wasalam قال xdثna مسدد qال xdثna durست بن زياد عن أbاna بن طارق عن نافع qال qال cبداللahi بن cمر qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وaلiه وسلم maن duciya qofkii loo yeeho falam يuجib aan أجiibin faqad casى الlaha وarasuulahu alla iyo rasuulkiisii buu caasiyey وman dakla qofkii galo calىa غayri dacwaة yeeris la'aan iyadoon loo yeerin qofkii guri iska galo dakhala saariqan isagoo tuuga buu galay wa kharaja wuu baxayaa muqiiran isagoo qof duulay ah isagoo qof qof muslim ku duulay isagoo ah buu ka baxayaa guriga yacnii dakhala saariqan macnaheedu waxay tahay wuxuu ku soo galay qarsoodi iyo dhuumashow ila tuugu guriga wuxuu ku soo galaa dhuumasha ayb saasaa laga wadaa marka dakhala saariqan wa kharaja muqiiranna macnaheedu waxay tahay isagoo dee xoolo uusan ahayn cunto aan loo idmin isagoo cunay nin wax bililiqaysto soo duulay buu u egyahay ayb marka saasuu leeyahay xadiidka marka isnaadkiisu daciif weeyaano waxaa ku jiro durustu bnu ziyaad ayb abaanu bnu daariqna jahaalaa ku sugan ayb marka durustu bnu ziyaadkan isaga waa la mutaabaceeye laakiin ninka kale abaanu bnu aariq isaga jahaaladiisii baa baaqi ku ahaanayso sidaasaana marka xadiidka uu daciif ku yahay man duciya falam yujib faqad casa allaha warasuulahu isaga waa ansaxday min qowli abi hurayra iyadaa markaa qaybta hore xadiidka iyadoo mowquuf ahoo min kalaami abi hurayra ayay ansaxday saxaabiguna hadduu yidhaahdo qofkii waxaa sameeya faqad casa allaha warasuulahu lahu xukmu rafci marfuuc xukunkiis ayuu leeyahay ayb marka jumladaa hore marka jumlo saxiix ah ayb xadiidka marka qaybkiisa dambena wuxuu ka yacnii uu diidayaa ama uu joojinayaa qofku meelaan laga wicin inuu iska tago ayb rasuulkana sala allahu calayh waali wasalam mar lix qof baa uu isagu lix ku yahay baa loo yeedhay nin toddobaad baa dhex ka soo raacay ninkii cuntada sameeyeyba wuxuu ku yidhi ninkan baa na soo raacay haddaad u idmaysana waa adiga haddaad diidaysana waa adiga waa u idmayaa buu yidhi marka sunnadiisu marka saas ay noqonaysaa ninaan lawicin hadduu ku soo raaco ninkan baa ani isoo raacay haddaad doonto waa iska diraynaa haddii kalena waa kaasa sidaa in la yidhaahdo isaguna inuu ceeb u qaata maaha ayb bax iga tag haddii la yidhaahdaa inuu isiidaan ku soo gala waa gurigayb khaiib albaqdaadi baa marka fi akhbaaru dhufayliyiin dhufayliyiinta akhbaartooda wuxuu ka qoray kitaab ayb dhufayli marka waxaa la yidhaahdaa qofka meelaan laga wicin tago meel cunto laga sameeyo oon laga wicin qofka tagaa la yidhaha dhufayli ayb kaas marka isagu waa diidi jireen culammada marka yacni aayadda suurat اlaxzaabna waa ku baxtiyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta الnabiyi ilaa an yuudana lakum aayaddaa waa ku baxfiyaan meelahan oo kalena waa uga hadlaan ibnu xajar qaala abu daawuud abaanu bnu طaariq majhuulun weeyaan abaanu bnu طaariqaasi waa majhuul qaala xadaثana alqacnabiyu can maliki can ibni shihaabi can اlأcraj can abi hurayrata annahu kaana yaquul wuxuu dhihi jiray sharu طacaami طacaam midka ugu sharta badan طacaamu اlwaliimati weliimada cuntadeeda waay yudcaa lahaa waxaa loogu yeedhaa alakhniyaa'u dadka waxhaysto wayutraku lmasaakiinu masaakiintana waa laga tagaa waman lam ya'ti dacwata qofkaan imaanin yeerista qofkaan casumaadda yacni la casumay soo ajiibin faqad casa allaaha warasuulahu alleh rasuulkiisa buu caasiyey yacnii iyadooy sidaas tahay oo meel qaab daran ay tahay oo dadka akhniyadana la waco meel fiican la fariisiyo masaakiintana loo diido iyadooy noocaas haddana tahay haddii lagu yeedho adiga inaad ajiibto w haddaadan ajiibin ilaahay baa alleh rasuul baad caasinaysaasharu acaami markuu leeyahay marka shaniga weliimadaa saas u badan ayb qofku laakiin weliimadiisu waxay tahay inuu u yeedho marka dad fiican khiyaar ah ayb laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul طacaamaka ilaa taqiyun cuntadaada yousan cunin ilaa qof ilaahay ka cabsanaayo maahan inaad taa ku dadaasho saasaa fiican ee dadka masaakiintaana iyagaanba u haysanine iyaguna inaan la horaynin ma la diidaayo iyada dadka in la kala fariisiyo dhib ma laha oo dadka ahlu sharafka ama dadka yacnii iyagu yacnii meel fiicanoo maamuus leh la dhigo kuwan kale meel kale la fariisiyo waxa la diidayaa waxay tahay in cuntadii laga eriyo ayb haddii cuntada la siinaya in isku meel la fariisiyo shardi maaha ayb caaisha waxay tidhi umirnaa an nunzila annaasa manaasilahum nebigu inaga waxaa nala amray bay tihi dadka inaan dejinno darajaadkooda iyo boosaskooda ayb haddaad marka nin iska laga yaabo af xun yahay oo si isaga af xun iyo nin culamo haddaad isdhinac fariisiso oo tiraahdid marka waxaa ninkan in la eriyaa la diidayaa iyo haddaad tiraahdid ha eryin meel meel wax ku sii isagana ninkanna meel munaasab wax ku siin ayb wax isdiidayaa ma ahantaas baabu istixbaabi اlwaliimati cinda الnikaaxi baabu bayaani istixbaabi اlwaliimati weliimada sunnanimadeeda caddaynteedii buu u baab yahay cinda الnikaaxi nikaaxa agtiisa weliimadii marka inay sunno tahay baa abu daa'uud uu baabaystay oynan waajib ahayn xadiidka dhahaya marka ow lim walow bishaatin cabdiraxmaan bin cawf nebiga uu ku yidhi weliimo samee riba ha ahaatee amarkaas inuu amru istixbaab yahay ayaa culimmadu ay ku tageen bacdi alculamaana waxayba dhaheen qof waa waajib yidhi ma jiray dhaheen inkastoo war ku jira hadalkaasna laakiin istixbaabkeeda ayaa loo badan yahay qaala xadaثanaa musadadun waqutaybaة bnu saciidin qaala xadaثanaa xamaadu can haabitin huwa xamaad bnu salma xamaad bnu salma can haabitin haabit bnu aslam albunaani qaala dukira taswiiju zaynaba binti jaxshin ayaa la sheegay zaynabo binti jaxsh guursigeedii nebigu guursaday ayaa la sheegay cinda anas ibni maalik anas agtiisaa lagu sheegay faqaala waxa uu yidhi maa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulkii ma aanan arkin awlama calaa axadin isagoo qof u weliimeeyey min nisaa'ihi qofkaasoo min nisaa'ihi naagihiisa ka mid ah maa awlama calayhaa intuu iyada u weliimeeyey oo kale inta iyada oo weliimo u sameeyey naag uu u sameeyey ma jirin awlama bishaatin ribuu ugu weliimeeyey neef ariaba ugu weliimeeyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa arooska in loo sameeyo yacni weliimo waxaa kaloo laga qaadanayaa weliimadaas inaynan qasab ahayn in neef la bireeyo ayb iyadoo wax neefaba la biraynin cunto in la sameeyo dadkiina loo yeero oon hilib la cunin weliimo waa iska tahay maxaa yeeley nebiga naagihiisa kaleo dhan waxaa la tilmaamay inaanu xoolo qalin weliimadoodii zaynaba maahani marka xoolihiina waa la qali karaa haddii layska dhaafo cunto suuqan laga soo gadoo la cunana waa la yeeli karaayb marka zaynaba binti jaxash iyada saasuu marka u sameeyey xadiidka marka ficilka nebiga sala allahu calayh ali wasalam sameeye uu sameeyey baa wuxuu tusayaa marka istixbaaq ilaa ficilka nebiga wuxuu keenayaa istixbaaq isaga amaa awlim walow bishaatin taas qaraa-in kale iyo waxyaabo kale ay uga sarfinayaan ay uga leexinayaan oo sunnanimadeeda marka ay ku xambaarayaan qال xdثna xاmd بن يحyى qال xdثna سفyاn qال xdثna wائل بن dاwوd عن ابنه بكر بن wائل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبga أwlma عalى صفyةa صفya ayuu ugu weliimeeyey bsawيiqin sawiiq iyo وtmrin iyo timir sawiiq marka waxaa weyaan daangadan marka la shiiday saloolkaas iyo marka timir ayuu ugu wliimeeyey waa xadiid صaxiixa isaguna macnihiisuna marka wuxuu tilmaamayaa marna in nebigu uu ari qalay mar kalena inuu nebigu cunto caadiya sawiiq iyo daangadaas iyo timirtaas iyo in laga cunay marka iyada sida caqiiqada iyo waqlashoo kale maaha in neef la bireeyaa maaha qasab maaha ninka heli karana inuu neef bireeyaa way fiican tahay markuu leeyahay cabdiraxmaan bin cawf awlim nebigu ku leeyahay awlim weliimey walow bishaatin riba ha ahaatee taqliil baa loo jeedaayo yacni macnuhu waxaa weeyaan riba ha iska ahaatee iska gowrac ka badan in la gowrici karo iyadana waa laga qaadanaya lo iyo geel iyo hadduu gowraco weliimo uu ka dhigto waa yeeli karaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kam imisaa tustaxabu اlweliimatu weliimada la sunneeyaa meeqo maalmood baa weliimada la sunneeyaa qaala xadaثana moxamed bnu اlmuhanى wahuwa abu muusa zamin qaala xadaثana cafaanu bnu muslim wahuwa safaar qaala xadaثana hamaamu qaala xadaثana qataadaةu can اlxasan can cabdillaahi bni cuثmaan aلhaqafiy can rajuli acwara min haqiif nin hal ilaayo reer haqiif ah kaana yuqaalu lahu macruufan la dhihi jiray kaana yuqaalu lahu macruufan yaa lagu dhihi jiray isaga ey yuhnaa calayhi khayran baa lagu ammaani jiray wanaag baa lagu ammaani jiray in lam yakun ismuhu magiciisu hadduusan ahayn zuhayra bna cuhmaan falaa adrii ma smuhu magaciisa ma aqaani haddaanu magaciisa sidaa ahayn ma garanayuu leeyahy shaki baa uga jira أن النبيa صلى الله عليه ولي وسلم qاaل نبgu waxa uu yidhi الwليimaة wliimada أوla yوم فيi أوli yوم yaعni maalinta ugu horaysaa xaq weeyaan والثاني maalinka labaadna macruuف weeyaan واليوم الثالiث maalinka saddexaadna سمcaة وriyاء waa ismaqaشhin istutus xadiidkan isnaadkiisu waa daciifo lijahaalati cabdillaahi bni cuثmaan aلhaqafi ninkaasaa majhuul ah ayb zuhayr bnu cuثmaankaasna waa laysku khilaafay suxbadiisa ayb alimaamu اlbukhaarina xadiidkan fii taariikhihi waxa uu yidhi laa yasixu isnaaduhu isnaadkiisu ma ansaxayo walaa yasixu lahu suxbatun yacni lizuhayr zuhayrkanna saxaabinimo uma ansixin oo saxaabi maaha qaala markaasuu imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi waqaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi wagayruhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama إidaa duciya axadukum ila اlwaliimati falyujib xadiidkaas midkiin haddii walaalkii weliimo ugu yeedha ha jiibo walam yakhusa ثalaaثaةa أyaamin walaa hayraha saddex maalinna nebiga ma dhihin saddex maalmood hayrkoodna ma dhihinoo ma sheegin saddexna ma dhihin hayrkoodna ma dhihin maxay keeni marka taasi inay iska furan tahay haddii qofku laba maalmood iyo saddex iyo hal iyo samaysto in layska ajiibo marba hadduu cunto kugu yeera adiga waad ajiibaysaa ayb qaala qataadaةu waxadaanii rajulu ana saciida bna اlmusayib duciya أwala yowmin maalinkii ugu horreeyaa loo yeedhay weliimo duciya أwala yowmin maalintii ugu horraysay weliimo la samaynayaa loogu yeedhay faajaaba waa ajiibay waduciya alyowma aلثaani maalintii labaad baa loogu yeedhay faajaaba waduciya alyowma aلثaalid maalinkii saddexaad baa loogu yeedhay falam yujib wa qaala waxa uu yidhi ahlu sumcatin wariyaa antum idinku ahlu ama hum iyagu ahlu sumcatin wariyaa waa dad ismaqmaqashiinayo istutusaayo قال xدثنا مسلم بن إبراهيم قال xدثنا هiشhام عن qتاaدة عن سacيiد بن المسyب بhذiه القصة qاaل وduciya اليوم الثالث ayaa loo yeehay falam يuجib ma أجiibin وxasب الرasuuلa kii ergadii lasoo dirtayna ee ninkii lasoo dirsaday ee rasuulka ahaa ee layidhi oradoo saciid u soo sheeg inaan weliimo qabno kaas ayuu dhagaxyeeyey oo yacni quruurax buu ku tuurayoo bax iga tag buu yidhi ayb maalintaas saddexaad ma ajiibaynin marka saciid ayb baabu liطcaami cinda alquduumi min asafar baabu bayaani xukmi اliطcaami quudintii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay cinda alquduumi la quudiyo soo gelidda agteeda mina safari laga soo galo qofku markuu safar ka soo galo safar ka yimaado inuu cunto bixiyo ou dadkii markaa cunto u sameeyo cuntadaa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay cuntadan marka noocaas ah qofku markuu safar ka soo galo ou sameeyo waxaa la yidhaahdaa acaamu naqiic acaamu naqiicati ayaa la yidhaahdaa waxaana la yidhi waxaa laga soo dhambalay min annaqci wa huwa algubaar annaqcu waa boorka la yidhaha boorka ninka musaafirkaa marka isagoo boor leh buu imaadaa isagoo boor leh oo basaasan buu yimaadaa cuntada ou sameeyo marka waxaa la yidhaahdaa ou dadku u sameeyo acaamu naqiicati ayb waqiila waxaa la yidhi annaqiicatu min allaban caanahay ka timid idaa barada markay qaboobaan caanuhu waxyaaba sidaa ka duwanna waa la yidhi qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa wakiicun can shucbata can muxaarib bni dihaar can jaabirin qaal lama qadima الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu markuu soo galay almadiinata madiina naxara jazuuran aw baqaratan hal ayuu gowracay ama sac sac buu qalay ama hal ayuu qalay xadiidkan marka bukhaari baa wariyey min ariiqi wakiic waxaana laga qaadanayaa marka xukunka cuntadaas inay bannaan tahay oo qofka haddii safar uu ka soo galo inuu dad isugu yeeri karo cunto samay karo xoolo uu qali karo ama cunto dadka isugu yeeri karo ayb isagoo marka ilaahay ku shukrinayo imaatinkaas ilaahay nabad ku keenay oo allah subxaanahu watacaala uu ugu shukrinayo culimada marka dhowr waxyaaboodoo saasoo kale ay sheegaan gudniinkoo kale marka la sameeyo iyo ruuxu markuu nicmo iyo waxaas uu samaysto iyo waxyaabahaasoo kale inay waa ku dardaraan baabun fi اdiyaafati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اdiyaafati fii axkaami اdiyaafati martida axkaamteeda caddayntiisiibuu u baab yahay martisoorkii qال xdثna الqacnabiyu can maliki can saciidi الmaqburiي can abi shurayxin الkacbiy ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه ali wsلama qaal nebigu waxa uu yidhi man kaana yuuminu biاllahi wاlyowm اlآakhir qofkii alla ee aakhire rumeeyey falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo jaaئizatuhu yowm walaylat jaaئizatuhu jaa'izadiisu yacni martisoorkiisa meesha ugu sarrayso yowmun walaylatun hal maalin iyo habeen weeye waadiyaafatu martisoorka guudna alaaatu ayaamin yacni macnaheedu waxay tahay martidu saddex maalmood ay leedahay saddex maalin iyo saddex habeen maalinka ugu horreeya iyo habeenka ugu horreeya waa ka duwan yahay labada kale in laysu kallifo waay marka oo wax kallifaada oo dadaala qofka fara badan oo u sameeyo marka jaa-isatuhu yowmun wa leylatun waa maalinkii habeenka ugu horeeyo waa ka duwan yihiin labada kale ayb labada kale si aan loo maamuusaynoo kale u maamuusaya labada kalena waa iska caadiyo waa diyaafo waa laga rabaa laakiin sida maalintai habeenka inuu yeelaa maaha ugu horeeyo walaa yaxilu wamaa bacda daalika wixii saddex ka badan ka dambeeyo fa huwa sadaqatun waa sadaqee martisoor maaha walaa yaxillu lahu ma xalaal aha an yahwiya inuu nagaado ou sugnaado cinda waqtiisa ou ku sugnaado u ku nagaado xataa yukhrijahu intuu ka dhibaato geliyo qofkan kale uu ka dembaajiyo ama qofkii waa xishoonayaa ama niyaddiibuu ka dhibsanayaan waxna waa ka baxayaan wixiina waa dhibsanayaan taas intaanu intuunan gelinin xadiidkan marka axkaamtii diyaafada uu ka hadlayaa ayb ninkii alle e aakhiro rumeeyey martidiisa ha karaameeyo ha maamuuso martidii marka intay ku eg tahay saddex maalmood oo habeenka ugu horreeya maalinta ugu horraysaa ay tahay jaa'iso abaalgud dheeraad ah uu la jiro ayb imaam maalik baa la su'aalay isagaa sheegi doono jaaئisada maxaa laga wadaa yukrimuhu wayutxifuhu wayakusuhu wayaxfaduhu yowman waleylatan wax gaara buu maalinkaa habeenka hore samaynayaa tuxaf iyo yani waxyaabo wanaagsan buu siinayaa waxyaabahaas waa aad buu u karaamaynayaa sidaas walaa yaxilu marka wixii intaa ka badan diyaafo marka waa dhammaatay waa sadaqo xaqii diyaafada marka waa dhammaaday waxa uu siiyaa waa sunna ahaan buu u siinaya wax waajib ku ama jiraan saddexda maalmood laakiin sida muuqato waa waajib iyadaqofka inuu marti sooro walaa yaxillu lahu ma xalaalaha an yahwiya cinda waqtiisa inuu iskaga nagaado xataa yuxrijahu intuu ka dhibaato geliyo qaala abu daa'uud quri'a cala alxaari bni miskiin wa ana shaahidun ayb alxaari bni miskiin waxaa lagu dul akhriyey buu leeyahay anuu joogo ayb qof kalea ku akhriyey wou dhegaysanaya abu daawuudna macnaha ayb xaari ibni miskiin ninkii nasaa'i isagiis hayeen waayo ayb oo nasaa'i axaadiid fara badan buu ka wariyaa xaari ibni miskiin min waraa'i xijaabin buu uga wariyaa xijaab gadaashiisa waxayna markaa culammadu yidhaahdaan dharka dowladihii berigaas jiri jiray dharkooda ciidankooda dharka lagu yaqaano u labiso jiray ayaa nasaa'iya uu ku arkay markaasuu marka uu diiyey xaari ibni miskiin marka xalqadii uu ka eriyey nasaa'i xalqadii markii laga eriyey nasaa'i derbiga gadaashiisa iyo albaabka gadaashiisa iyo ayuu ka dhegaysan jiray marsidaasuuna uga wari jiray kutubta musalaxana marka sifatu riwaaya markay ka hadlaayaan baab ayay ka dhigaan ama farac faracaasoo macnihii uu yahay qofku min waraa'i xijaab wax ma ka warin karaa oo markay leeyihiin qaar ay leeyihiin badankood waa bannaan tahay shucbana uu yidhaahdo maya lacalla waxaa laga yaabaa waxa aad maqlaysaa shaydaan codkiis inuu yahay oo insaan iskaga kaa soo dhigay iyo sheekh isaga kaa dhigay waa ku tashadudi jiray isaga bikhilaafi hayrihi laakiin dadka kale iyagu saas ma ahayn waa oggolaan jireen nasaa'i baana sidaa ku warin jireen marka wuxuu yidhi quri'a calى اlxaariث bni miskiin waana shaahidun akhbarakum ashhabu qaala wasu'ila maaliku can qowli الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam ayaa imaam maalig la su'aalay qowlkii nebiga jaa'isatuhu yowmu walaylatun faqaala waxa uu yidhi yukrimuhu wayutxifuhu wayakusuhu wayaxfaduhu yowma walaylatan waa karaamaynayaa waa hadiyad siinayaa wayutxifuhu wayakusuhu oo waxba u khaas yeelayaa wayaxfaduhu waa ilaalinayaa yowma waleylatan maalin iyo habeen wa alaaatu ayaamina diyaafatan saddex maalmoodna waa martisoor saddexda marka yowmun waleyluntan waa ku dhex jirtaa saddexda saddexday ku dhex jirtaa ee lagama wado yowmu waleyla waa jaa-isa iyo saddex kale afaray noqonay markaasaa lagama wado qال xdثna موسى بن إسmاعيiل ومحمد بن محبوب qال xdثna حmاad عن cاaصم عن أbي صالح عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل الضiyاafaة ثaلاثة أياam martisoorku waa saddex maalmood famaa siوىa dalika wx intaa ka soo haray fahuwa صadqaة waa صadqo qaala xadaanaa musadadu wakhalafu bnu hishaam almuqri khalafu bnu hishaam waa khalafkii muqri a ahaay xamzana ka warinaya qiraa'ada gaarkaana lahaa ayb ninkaa weyaan badanaa quraa'du marka xadiidkana ilmaan badan bay ku lahaayeen xamsata zayaad iyo khalafkan iyo axaadiid fara badan baa marka ay wariyaan shucbaha abubakr ibnu abi cayaash shucba raawiga caasim ka wariyo muxadid buu ahaayo bukhaariga axaadiidtiisu ay ka buuxaan wahaakada ayb marka wakhalaf bnu hishaam almuqri qaala xadaanaa abu cawaana can mansuuri can caamir can abi kariimata qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalama leylaة اdayfi martida habeenkiisa xaqun waayo xaq weeyaano waa waajib calaa kulli muslimin muslim korkiisa kulligii dhammaantiisa calaa kulli muslimin muslim dhammaantiisa dushiisa faman asbaxa qofkuu soo waabariista martigu bifinaa'ihi sabadiisa ama yacni bannaankiisa iyo qofkuu ku soo waabariisto fa huwa calayhi daynun fa huwa daynun weeyaan calayhi dushiisa ah qofkaa lagu soo waabariistay dayn dushiisa saaran waayo marka inuu marti sooro in shaaa اqtadaa wain shaaa tarak ayb in shaaa haddii uu doono iqtadaa waa ka gudsanayaa ninkii martida ahaa wain shaaa haddii uu doonona taraka waa iska dhaafi karaa xaq uu leeyahay weeyaan hadduu doono waa ka gudsan karaa haddii uu doonona waa deyn karaa xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa martisoorku inuu waajib yahay qofka habeenka ugu horreeya qofka ku soo hoydaa inay waajib tahay leylaة الضayfi xaq calى kuli muslim ayb qofkii marka bannaankiisa ama gurigiisa lagu soo waabariisto dayn marka uu leeyahay fahuwa daynun weeyaan dayn calayhi qofkan dushiisa ugu sugan in shaءa اqtaضaa hadduu doono waa gudsanaya wain shaءa tarak hadduu doonana waa ka tegaya kuwa kale aan akrino قال xدثنا مسدد قال xدثنا يحيى عن شعبة قال xدثني أبوالجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أbي كريمة قال قال رsuuل اللhi sلى الله عليه ولي وسلم أيmaa رaجuل ninkii ahoo أضاafa qowما qolo marti sooro faأصبaxa الضayfu martigii uu soo waabariisto maxruuman أymaa rajuli ninkii ahoo أضاafa qowma qolo u soo martiyo faasbaxa dayfu martigii uu noqdo maxruuman ku la hoojiyey oon waxba la siininoo laga seexday cawadii fa inna nasrahu kaasi u gargaaristiisu xaqun weeyaan xaq calaa kulli muslimin muslim dhammaantiisa korkiisa ahaaday xataa ya'khuda intuu ka qaato biqiraa leylatihi habeenkiisaas wax martisoor u ah intuu ka qaato min sarcihi ou ka qaato beertiisa wa maalihi ama maalkiisa uu ka qaato xadiidkan isnaadkiisa ضacfi baa ku jiro liجahaalaةi سaciid bn abi الmuhaajir qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna leyث can yaزيid bni abi xabiibi can abiاlkhayr abulkhayr wahuwa marhad bn cabdالlahi اlyزni can cuqbaةa bni caamiri أnahu qaal qulnaa waxaan nidhi yaa rasuul اllah rasuulka ilaahayow inaka tabcaثunaa waadna diraysaa fananzilu biqowmin dad ayaan ku degaynaa falaa yaqruunanaa nama marti soorayaan falaa yaqruunanaa nama marti soorayaan famaa taraa maxaad arkaysaa marka waadna diraysaa sariyo ayaan soconnaa dhulkaas markaan marayno dad ayaan marti u noqonaynaa waxbana siin maayaan manana marti soorayaan seed aragtaa marka maxaan samaynaa faqaala lanaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi in nasaltum biqowmin haddaad qolo ku degtaan fa amaruu lakum ay idiin soo amraan bima yenbagii liلdayfi martida wax u habboon faqbaluu aqbala fain lam yafcaluu haddaynan sidaa yeelin fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi martisoorka xaqiisa ka qaata alladii kaas oo yenbagii lahum iyaga u habboon wax iyaganaan waxba ka dhibaynin oo iyagoo kale laa'iq u ah ka qaata oo markaa martisoor ka dhigta xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix bukhaarina wuu soo saaray muslimna waa soo saaray xaafidkuna wuxuu yidhi xadiidkan daahirkiisa waxaa laga qaadanayaa martisoorku inuu waajib yahay qofkii lagu soo degaa hadduu diidana in xoog looga qaadan karo ninkii martida loo soo noqday hadduu diido isagoo martidii ka seexdo in xoog looga qaadan karaa xadiidkan laga qaadanayaa wa qaala bihi alleyt bnu sacad muطlaqan leyt bnu sacadna si muطlaq ah buu xadiidkan u qaatay ayb wakhasahu axmedu imaam axmedna wuxuu ku khaas yeelay biahli اlbawaadii duuna اlquraa dadka baadiyaha iyo deggan ayuu ku khaas yeelay xadiidkan magaalooyinka sameya ila baadiyihi waxaa laga yaabaa qofkii inuu safar yahay waxba aanu haysanin haddii ninkan maanta uu ka tago oo marti uu ka waayo inuu baahay u dhintaaba laga yaabaa ila waa meel geeri go-an oo baadiye ah markaas weeyaan marka xoog looga qaada kara ama xeelad soo uga qaataba qofka ayb ilaa waa xaqiisii sooma fahmin amaa magaalooyinka laakiin imaam axmed waa diidaya maxaa yeele ninkan hadduu ku martisoori waayo maalkiisa u dhaaf mid kalea laga yaabaa inuu ku martisoore ila magaaladu meel badanaa yacni uma sida baadiyo kale maaha meel lagu dhintaa lagu dhimanayo baahi qofka ula socdo waa dhici kartaa inuu u dhinto laakiin qaalib maaha kanuu ka tegaya midkan kale u aadaya imaam axmed marka tafsiilkaas baana fiican ayb jumhuurtuna waxay yidhaahdeen martisoorku waa sunno muwakada xadiidkanna waxay uga jawaabeen jawaabo fara badan waxay ku xambaareen xadiidkan xaal almuar yacnii waxay yidhaahdeen waxay ku jawaabeen xamluhu cala almutariin dadkan nebigu uu leeyahay xoog uga qaata waa dad dhibaataysan oo hadday qaadan waayaan dhimashaba ka cabsanaayo marka waa lidaruurati bay dhaheen mar sidaasay ku xambaareen mar kale waxay yidhaahdeen ana dalika kaana fii awali اlislaam islaamka awalulislaam ay sidaa xukunka u ahaayo markii ay waajibka ahayd in laysxiriiriyo marka futuuxaadkii faraha badnaa la helana sunnay noqotay qowlka jawaabta saddexaadna annahu maqsuusun biاlcummaali اlmabcuuثiina liqabdi الsadaqaati min jihati اlimaam ninka dadka imaamka uu diro oo sakada soo aruurinaya shaqaalaha ah ayaa xukunkan iskale bay dhaheenee dadkao dhan ma wada laha calaa kullin marka badan baa ku jira daahirka xadiidkan sidaas imaam axmed uu ku tegeyse way fiican tahay qaala abu daawuud whaadihi xujjatun lirajuli wahaadihi tani xujjatun xujo weeyaan lirajuli bay u tahay ninkii yaakhudu shay-a shay qaadanayey yacnii wuxuu u jeedaa idaa kaana lahu xaqun hadduu xaq ku leeyahay yani xadiidkan wuxuu leeyahay abu daawuud mas'ale fuqahadu ay yidhaahdaan mas'alatu dafar qofkii xaq shay uu xaq ku leeyahay ayuu arkay intuu xeeladaysto ma qaadan karaa ama xaqiisii oo nin ku maqan buu ayuu arkay xaqi isaga uu lahaa buu ninkan haystaa intii oo kale ma ka qaadan karaa waa xaqiisii waxbuu ku leeyahay ama waaba xaqiisiioo kaamil ah waa ku qaadan xadiidkaani waxay ka qaataan marka mas'aladaas shay uu qofku wax ka leeyahay wax ku leeyahay inuu qaadan karo hadday dhacdana markaa de wax uu wax ku leeyahay wax uu wax ku leeyahay hadduu wax ka qaato iyaduu maahan qof yacnii tuug ma la ma ma noqonayo markaa qadci iyo gacangoyn iyo markaa uu yeelanayo ma aha ayb baabu naskhi اdiiqi fi اlakli min maali hayrihi baabu bayaani naskhi الdiiqi cidhiirigii nasakhidii la nasakhay caddayntiisiiba u baab yahay min maali hayrihi baabu naskhi الdiiqi fi اlakli min maali hayrihi baabu bayaani naskhi الdiiqi cidhiiriga nasakhi la nasakhay caddayntiisiibu u baab yahay fi اlakli qofka uu cuno min maali hayrihi yacnii qofka hayrkiis maal uu leeyahay inuu cuno ciriirigii la geliyey iyo adkaanshadii la adkeeyey nasakhii la nasakhay caddayntiisiibu u baab yahay taa in la nasakhaya hadda xadiidka saan arki doonnana macnahaasuu ka warramaya waa addiiq ayb قال xدثنا أحمد بن محمد المروزي قال xدثني علي بن الحuسين بن واqد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاaرة عن تراaض miنكم sidaana أول soo degtay ha cuninina maalkiina idinka dhexdiina bilbaaطل baaطل ha iskaga dhex cuninina ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum ilaa an takuuna inay tahay cunista aad cunaysaan tijaaratan ganacsi ganacsiga oo can taraadin raalli ahaansho xaggiisa ka ahaanayo raalli ahaanshaho minkum xaggiinna ka ahaanayo ayb an takuuna tijaaratun haddii la yidhaahdana kaanada taama waayo taqaca tijaaratun fakaana arajulu qof marka aayaddaa markay soo degtay fakaana arajulu qofku wuxuu ahaa yataxaraju inuu dembi isdareensiinayo an ya'kula inuu cuno cinda axadin qof agtiisa oo min annaasi dadkii ka mida bacdamaa nasalat haadihi alaaya aayaddan markay soo degtay kadib nin kastaa wuxuu iska ilaaliyey oo uu dembi u dareemay qof kaleba inuu wax la cuno ama gurigiisa wax ka cuno ruux kale gurigiisa inuu wax ka cuno ayuuba dembi isku dareensiiyey ayb diiqa marka meeshaasu ku jiraa marka ciriirigu marka waa meeshaan fa nasakha daalika kaa waxaa nasakhay alaayatu alatii fi اnnuur aayadda suuratu nuur ku jirtaa nasakhday qaala laysa calaykum junaaxun an taakuluu min buyuutikum aayaddan marka sida loo akhriyo sida loo dhigay saan maahan musxafka say ugu taalla saan miyahan ma ahan laysa calى اlacmaa xaraju walaa calى اlacraji xaraju walaa calى اlmariidi xaraju walaa calىa anfusikum an taakuluu min buyuutikum w buyuuti aabaa'ikum ayb marka sidaan waxaa laga yaabaa marka nasaakhiinta inaysaan u qoreen ama noqotay ama calى اlmacnaaba in layskaga qorayba ayb taasi markay timid marka walaa calىa anfusikum nafihiina korkeedana dembi ma ahaanin an taakuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihiinna aad ka cuntaan ow buyuuti aabaa'ikum oo ilaa aakhir ilaaya ow sadiiqikum baa ku jirta saaxiibkiin gurigiisa inaad wax ka cuntaana soo idiin idmay dhib ma lahan ilaa qowlihi laga gaaro ashtaatan kaana rajulu lhaniyu ninka hodankaa wuxuu ahaa yadcu rajula ninka inuu u yeerayo min ahlihi qof ehelkiisa inuu u wacaayo ila dacaami cunto faqaala waxau yidhi wuxuu dhahaya innii la atajannaxu anigu waan dembi baan u arkaa oo waan isdembaajinayaa an aakula minhu inaan ka cuno ninkan agtiisa wax watajannuxuna alxaraju weeyaan waa dembiga iyo dhibkee wayaquulu wuxuu dhahayey almiskiinu axaqu bihi minii miskiinka aniga iga xaqnimo badan miskiinka ayaa aniga iga habboonoo orod miskiin sii ha kula cuno waxay aniga iga dhaaf ayuu dhahayey fa uxilla fii daalika kaagaas baa marka la xalaaleeyey an ya'kuluu inay cunaan mima dukira smullaahi calayhi wixii ilaahay magaciisa lagu sheegay wauxilla طacaamu ahlilkitaabna waa la xalaaleeyey marka ciriirigii awal jiray waa la nasakhay bannaanaansha laakiin aayaddan culimmada tafsiirka badankood waxay leeyihiin wax naskhiga aayaddan ma laha labada aayadood maba isdiiddanaba naskhiga waxaa shardi ah in labada xugun isdiiddan yihiin markay isdiiddan yihiin baa naskhi imaan karaa laakiin haddaynan isdiiddanayn naskhi ma imaan karo aayaddii hore waxay tidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaaطili aayaddan dambena maxay sheegaysaa nin gurigiisa kaa wacay ood wax la cuntay haadaa waxaa weeyaan waxaad kula cuntay idinkiisa aayadda kalena waa baaطil iyo xeeladaysi iyo xoog inaa uga qaadato iyay diidaysaa laba aayadoo isdiiddanba maaha naskina marka ma jiro sidaasaana mufasiriinta badankood ay sheegayeen makiy ibn abi aalib iyo abu jacfar الnaxaas iyo ibnuاljawsi iyo sidaasay tilmaamayaan baabun fii طacaami اlmutabaariyayni baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii طacaami اlmutabaariyayni labada cuntada ku tartamayso cuntadooda xukunka ku soo aroora caddayntiisiiba u baabyahay waa dad marka iyagu tartamayo intaad cunto samaysa ka badanaan samaynaya anna kan markuu sameeyo intaasoo neef qala kanna intaasoo kaleu qalaya ka badan kan markuu intaas cunto diyaariya midkan ka badan uu diyaarinaya wuxuu dhan waa isku tus marka almutabaariyayni buu yidhi ibnulaiir nihaayada wuxuu ku yidhi wa fiihi nahaa can طacaami اlmutabaariyayni an yu'kala markaasuu wuxuu yidhi humaa almutacaaridaani waa labada iska soo horjeedo bificlihimaa iskaga soo horjeedo liyucjiza axaduhuma alaakhara si midkood kan kale uu cajzi geliyo uu yidhaahdo waa kan anaa kaa badiyey si midkood midka kale u cajzi geliyo muxuu ku cajzi gelinayaana bisaniicihi samayntiisa oo cunto waxa uu samaynayo wainamaa karihahu limaa fiihi min almubaahaati wariyaa waxaana loo kahday oo loo nacay waxa ku dhex jira ee istutus ah almutabaariyeyni marka kaas waay min almubaaraati ayay ka timid marka marka baabun fii طacaami اlmutabaariyeyni marka waa min almubaaraati mubaaraadna waxaa la yidhaha tartanka ayb tartanka marka laba qofoo waxay ku tartamayaan cunto marka anaa kaa cunto samayn badan iyo anaa kaa cunto samayn badan oo kaa quudin badan ama anaa kaa xooloqal badan iyo anaa kaa xooloqal badan horena waa u soo marnay dadka noocaasa bacdi ahlilcilmi oo saxaabada inay dhaheen wamaa dubixa cala nusuq ay ku macnahaasoo kale ay ku sheegeen maxaa yeelay ilaahay dartiiba looma qalaayo xoolaha saasoo kale qaala xadaanaa haaruunu bnu zayd bni abi zarqaa qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa jariir bnu xaasim can الزubayr bni khiriitin qaala samictu cikrimata yaquul kaana bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo ina الnabiya salى اllahu عalيyه ali waslm nebiga nahaa can طacaami اlmutabaariyeyni nebigu wuxuu reebay labada tartamayaan cuntadooda in la cuno an yu'kala in la cuno ayuu reebay qaala abu daawuud akaru man rawaahu can jariir laa yadkuru fiihi ibna cabaas ma sheegin wa haaruuna الnaxwiyu dakara fiihi ibna cabaas ayضan haaruun annaxwina ibnu cabaas buu sheegay xamaad ibnu zayd lam yadkur ibna cabaas xamaad ibnu zaydna ibnu cabaas ma sheegin ayb marka xadiidka ibnulkhaطaani alfaasi bayaan ulwahmi waliihaam ayuu ku saxiix yeelay juska shanaad ayb cabdulxaq alishbiili baa wuxuu ku cileeyey xadiidka ciladan abu daawuud oo kale uu tilmaamaya laakiin ibnulkhaطaan meeshaa marka waa tacqiibiyey waana takhriijiyey waana xadiidka marka wuu saxiix yeelay isagoo mawsuulana waa la wariyey mucjamulkabiirka dabaraani xaakimna sidoo kale waa wariyey ayb imaamu dahabina waa saxiix yeelay xaakim dahabina waa ka aamusay khaiib اbaqdaadina taariikh baqdaad ayuu ku wariyey xadiidka min ariiqi caasim ibni hilaal imaami masjidi ayuub asakhtiyaani can ayuub can cikrimata can ibni cabaas saasuu u wariyey inkastoo caasimkaas marka dacfi ku jiro baabkana axaadiid kalena waa ku soo aroortay ayb baabu iijaabati اdacwati idaa xadarahaa makruuhun baabu bayaani xukmi iijaabati اdacwati yeerista ajiibiddeeda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay idaa xadarahaa makruuhun shay makruuha hadduu yimaado wax makruuh ah hadday imaadaanoo la nacayo in la ajiibaa dacwadaasi ma bannaan tahay seese tahay qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna موسى بن إسماعيiل qال xadثna xmاad عن سacيid بن جمhاn عن سفينة أbي cabدالرحمن أنa raجuلا nin أضاafa عaليa بن أbي طاaلب ayuu martisooray martii waxbuu u keenay faصaنaca lahu طacاaما cunto ayuu u sameeyey faqاaلaت faaطimaةu faaطima waxay tihi low dacownaa rasuula الlahi sl اه عل sلم haddaan nebiga wacno lakaana xasanan faakla macnaa u nala cuno fadacowhu way u yeedheen fa jaa'a waa yimid fawadaca yaddahu gacantiisii wuxuu saaray nebiga calaa cidaadatay albaab albaabka labadiisa dhinac labadiisa garbood ayuu saa u saartay gacmihii faraa'a alqiraama fara'aa wuxuu arkay alqiraama daahi alqiraam waa daaha ayb daahi buu arkay marada yacni markaa albaabka iyo dariishadda iyo lagu xiro ayb ee daaha ah ama gandoobka waxay dhahaan qad duriba fara'a alqiraama ayuu arkay daahii qad duriba la yeelay bihi isaga fii naaxiyati اlbeyti guriga geeskiisa la yeelay farajaca waa soo laabtay nebiga faqaalat faatimatu faatima waxay tidhi licaliyin ay ku tidhi ilxaqhu gaar fandur fiiri maa rajacahu waxa soo celiyey waxa celiyey isaga oo dib u celiyey bal soo ogow fatabictuhu waan raacay buu yidhi cali faqultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay maa raddaka maxaa ku celiyey qaala innahu laysa lii anigu iima ahaanin ow linabiyin ama nebi uma ahaanin an yadkhula inuu galo beytan guri musawaqan aad loo qurxiyey guri la qurxiyey inaan galo nebi inuu galo iima ahaanin ama aniga inaan galaba iima ahaanin musawaqan marka waxaa weeyaan waxaa lagu ziineeyo lagu qurxiyo masawiro sidaa in lagu xambaaro weeyaan xadiidka ayb sidaas in lagu xambaaro ayay noqonaysaa musawaqan ibnulaiir اljazari nihaayada wuxuu ku yidhi min الzaawuqi ayb musawaqan ay musayanan qiila asluhu min الzaawuuq wa huwa zibaq zaawuuqu marka waa zibaqa zibaqa waa meerkuriga waxaan marka cunsurkan ay yidhaahdaan meerkuriga liأnnahu yuطlaa bihi maca الdahabi dahabka ayaa isaga yaa lagu dhalaaliyaayo la marmariyaa uma yudkhalu الnaar dabkaa la geliyaa fayadhabu zibaq zibaqii waa tegayaa wayabqaa adahabu dahabkiina waa baaqi ahaanaya marka waa wax qurux iyo dhalaalin iyo loo isticmaalo marka musawaqan marka minwaxay ka timid marka min azaawuuq waa zaawuuquna asalkiisu waa zibaqaas maadadaas wax lagu qurquruxsado halkan marka waxaa laga wadaa musawaqan ay musayanan yani la qurxiyey macnuhu saas kelmadda xadiidka hadday hariib noqoto kitaabadee la aadaana kitaabadee la aadaa qaamuuska mase hariib اlxadiid hariib اlxadiidka la aadaa qaamuuska lama aadaayo hariibka marka nihaayada hadda ugu sahlan oo la tanaawulkeeduna fudud yahay iyadaana la heli og yahay marka qofka daalib cilmiga nihaayada inuu marka haysto oo ka warqabo haddii kale dadka qaarkood waxay samaynayaan axaadiiu fiirinaa kelimaha ku adkaanayso qaamuuskuu aadaa muxiid iyo munjidka iyo hadhow marka waxuu le munjidka saasaa ku taal qaamuusulmuxiid kana munjid iyo qaamuusulmuxiid luqay sheegayaan xadiid xadiid may ka warramayaan marka kelmaddii luqa ahaan kaaga hor timaadaa kuwaas loo aadaa iyaaka iska jir inaad kan u aadid macaanib lianna kelimaadka xadiidku xaqaa'iq sharciyana waa ku jirtaa xaqaa'iq lugawiya waa leeyahay xaqaa'iq curfiyana waa ku jirtaa sida haddii aadan aqoonin curfiga laga hadlaayo haddaadan aqoonin luqad kasta aqoonma fahmaysid wax laga hadlaayo sharciga laga hadlaayo haddaadan aqooninna luqad kasta aqoonma fahmaysid ninaan weligiis meel sharci lagu hayo soo fadhiisanin af carabigana si fiican u yaqaano salaad haddaad weydiisid ducown buu joogayaa maa fahmi kara yanii wixii yani shaaricu ku daray isagu ma yaqaan mana sheegi karo walidaalika marka in kutubtaas loo aado hariibka abu cubayd iyo culimmadiisana in la weydiiyo hariibka kutubta in laga aado isaga gaarka looga alifay kitaabka abu cubayd alqaasim ibnu salaam iyo ayb wayaalkaas khaaabi laftirkiisu aadu u eray bixiyaa hariibka xadiidkan marka sababka nebiga celiyey waa maxayna laba waxyaabood bay culimmadu sheegaan saaxib badililmajhuud waxaa laga yaabaa daaha sawiro inay ku dheganaayeen waxyaabo markaa masawiro oo ruux leh inay ku sawirnaayeen saa nebiga uu u diiday ama waxaa laga yaabaa waxa nebigu ka laabtay inay ahaayeen masawiro inaynan ahayne maryo iyo daahiyo derbiga lagu xihay inay ahaayeen oo yacnii in derbiga maryo la saaro oo derbiga dariishadda iyo albaabka dhib ma laha marada haddaysan sawir lahaynin dariishadda ama albaabka lagu xirtaa dhib ma laha maxaa yeele waa tasatur laakiin derbiga in lagu xirtaa waa maalaa yacni waana maalaa yacni waana ka badbadis iyo yacnii kibir marka labadaas macnay ku sheegaan ayb waana noqon jireen saxaabada qaar badan markay arkaan derbiga in maryo iyo lagu la saaray iyo munkaray u arki jireen waana ka tegi jireen walow yaana sawirnan sawir lahaan bacd ahlilcilmi waxay dhahaan sawirku haddii uu derbiyada ku dheggan yahay waa mamnuuc haddii laakiin barkin lagu fadhiyoo kale ou yahay iyo ama lugaha la saarsaarayoo kale ay tahay waaba lil ihaanati bay dhahayaan dhib ma laha culammada qaar saasay leeyihin calaa kullin sawiradaas iyo bahalladan iyagu markaa derbiyada lagu dhajiyo waa saas guryaha dadka qaarkood waxaan arkay iyagoona ka taxarujayo guryaha jiingadaha dulduleelay leeyihiin masaamiirtay waxbaa guriga waxaa laga yaabaa inuu baqbaqsan yahay haddii marka uu iskaga saaro marka maryo daah uu ku xiro laa xaraja iyada laftirkeeda maxaa yeele tasatur waay haddii kale baqbaqaa laga fiirin karaa qofka cawradiisaabu muuqanaysaa midda la diidaayo marka waxay tahay derbigaas aan waxba laga arkaynin ayaan mara saarayaa derbigu marka mara in loo labisa maaha waana maalaa yacni maalkudheelna waa noqonaya ibnu cumara marka aroos yaa lagu arkay waxaas marka derbiga uu sidaas yahay abu ayuubaa marka yimid markaasu wuxuu yidhi yacnii adigii xataa ma joogtaa buu yidhi meel sidaana markaasuu wuxuu yidhi halabana الnisaa naagihii baa naga adkaado naga qaalib noqday marka ma waa looga laaban karaa waxaas oo kale labadaas tawjiih ayuu saaxibu badilmajhuudka uu sheegay sahanfuuri baabun ida اجtamaca daaciyaani ayuhumaa axaqu labada daaci hadday soo kulmaan ayuhumaa axaqu yaa xaqnimo badan labadooda ayb laba daaci hadday isu yimaadaan laba qof hadday kuu yeehaan yaa xaqnimo badan qaala xadaثanaa hanaad bnu sariy can cabdisalaam bni xarb can abi khaalidin الdaalaaniy can abilcalaa alawdiyi can xumayd bni cabdiraxmaan alxumyariy can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيh ali waslm ana الnabiya salى اllahu عalيh ali waslm qaal ida اjtamaca daaciyaani laba daaci hadday kulmaan laba qof ay kuu yeehaan faajib ajiib aqrabahumaa baaban kan kugu albaab dhow labadii albaabka xaggiisa kan ku soo xigo adiga albaabkiisa uu ku soo xigo fa ina aqrabahumaa baaban kan ugu albaab dhow kan ugu dhowaansho badan xagga albaabka aqrabuhumaa jiwaaran waa kan ugu dhowaansho badan xagga derisnimada albaabkiisa ku dhowa wain sabaqa axaduhumaa midkood hadduu soo hormarayna faajib iladii sabaq kan soo hormaray marka yeel oo ajiib baabun idaa xadarat الsalaatu wاlcashaau salaaddii iyo cashadii hadday isu yimaadaan qال xadaثna أحmed بن xmbل وmسdd اlmعنى qال أحmed xadaثnii yaحyى can cubayd الlahi qال xadaثnii naafic can iبni cmر can النabiي slى الlaه عalيه alي wsلم qaal إida wadica cashaaءu أxadiكm midkiin cashadiisa haddii la dhigo وأqiimat الصalaaةu salaadiina la aqimo falaa yaquumu maka istaagayo waa khabaru bmacna الnahyi falaa yaquumu ay falaa yaqum waayuusa ka istaagin xataa yafruqa intuu ka dhammeeyo zaada musadadun wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa idaa wudica cashaa'uhu cashadiisa haddii la dhigo ow xadara cashaa'uhu cashadiisu timaado lam yaqum ma istaagaynin xataa yafruqa intuu ka dhammeeyo wain samica aliqaamata wain samica qiraa'ata alimaam iqaamadaba ha maqlo imaamka qiraa'adiisaba hadduu doono ha maqlo xadiidkan marka waxaa lagu xambaa marka idaa wudica cashaau axadikum wa uqiimat الsalaa idaada marka waa shardiyo shardigana mashruudkiisu isagoo isku xiran yihiin macnuhu marka waxaa way haddii cashadii la dhigo salaadna la aqimo iyadii haddii la aqimo ka waran cashadiina aan la soo dhigin waad aadaysaa marka salaaddii shardigii baa ila maqan moogta shardigii baa maqan marka salaaddii baad aadaysaa haddaysa cashadu meesha oolin ayb falaa yaquumu xataa yafruqa maxay tahay iyadana marka tawjiiheeda see waayo tawjiiheedu waxaa weeyaan say culammadu u badan yihiin hadday naftaada cuntada ishtihaynayso oodan cuntadii ka samri karinoo aad aad u baahan tahay maalan oo salaaddii intaad ku jirtaba khushuuc baadan u tukanaynin oo cuntadii un ay kugu jirto idaa kaanat nafsuhu yanii tatuuqu ila acaam abudardaa sidaa ayuu ku qayday sida moxamed ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadr salaah uu ku wariyey kitaabu zuhdina ibnulmubaarak uu ku wariyey abudardaa baa fahamkaas leh ayb dadka qaar waxaad arkaysaa dhahayo abudardaa iyo xadiidka hadday iscaaridaan xadiidkaa la qaadana aawa mucaaradada marka mucaarada maaha tafsiir xadii waa laysku hay xadiidkan abudardaa waa maqlay isaga wuxuu ku tawjiihiyey marka waa xaaladdaasuu yidhi macquululmacnaa waaye macnihii haddii la xukunka marka cilladiisa unbuu daba soconayaa marka haddii marka ijtihaa ijtihaa ou jirana waa kaas iska cun cuntadaada intaad khushuuc la'aan tuka lahayd haddii aad cuntadii maanta ka maarantana oo aad salaaddii inta raaxo ku soo tukato cuntadaada u imaan kartana saas baad yeelaysaa xadiidkana marka wuxuu ku soo baxay kharaja hada almakhraj ibnu cumar isagu waxaa weyaan xadiidkan daahirkiisu iska ag istaagayo yacnii wuxuu dhihi jiray baa layidhi sidaan oo isaga wuxuu dhihi jiray maya waa waxba ma kala qaadi jirin laakiin ibnu cumar laftirkiisa meel dambaan ugu tegaynaa cuntadii iyaga ay cuni jireen iyo dadkan dambe tay cunaan isku mid maba ahan iyaga cunto aan wakhti badan ka qaadaynin waa midda ay sheegaan salaadda ay gaari karaan sida badan ibnu cumar laftirkiisa hasaa dhihi doonan marka awaal axwaal kala gedisan inay tahayna way dhici kartaa alimaamu nawowi waxa uu yidhi maadaama macquululmacnaa marka xukunkaani uu noqday cilladiisu ay noqotay waxaa lagu xambaarayaa wax walba oo qofka shuqlin karo ayb oo khushuuca tegsiin karo ayb wax allaale wixii khushuucaaga tegsiin karo iska soo dhammayso uma markaa salaadda iskaga tuko waana goormo marka sidaan la yeelaayo cashadii iska cun kadib salaad tuko lagu leeyahay waa idaa kaana fi lwaqti sacatun wakhtiga salaadda ka haray haddii wakhti aad ku cashayso salaaddiina ku tukan karta haddii lahaayo laakiin salaaddii baaba tegaysaba daad cuntadan u fadhiisato salaaddii baa tegaya wakhtigeedii baa tegaya ayuhumaa yuqadam kee la hormarinayaa salaaddaa la hormarinayb tan marka laga hormarin maayo muxaafadatan calaa xurmati اlwaqti walaa yajuusu ta'khiiru markaas ma bannaana bacdi asxaab ashaafici shaaficiyada qaarkood asxaabulwujuuha waxay dhaheen xataa hadduu wakhtigu tegaya waxaa bannaan in cuntada la cuno salaaddana haba iska tagtee hadhow la tukado lanna salaada maqsuudkeeda waa khushuuc khushuucina waa la weynayaa xaafidku marka wuxuu yidhi waa qowlkan haddii la qabto waa qolada khushuuca waajibinayso qowlkooda iyadoo sidaa ay tahay haddana uma fiihi nadarun daymaa ku sugan maxaa yeelay laba mafsadaa isku timid meeshaan mafsado salaadda wakhtigeeda in la akhira salaadda in wakhtigoodii uu kugu dhammaado oo bacda khuruuji اlwaqti inaad tukatid iyo mafsadada khushuuca yani khushuuci inuu kaa yaraado iyadana waa mafsado tasaaxum hunaa tasaaxamad mafsadataani laba mafsado ay isciriirisay mafsadoo salaadiiba inay tagto ah iyo mafsado khushuuci in nuqsaan gasho ayumaa martee la koraa marka midda yaraa la korayaan irtikaabu akhafi اlmafsadatayn oo ah khushuuci inuu iska yaraadaba khushuuciiba ha iska yaraadee intay wakhtigu u tegi lahaa ayb fiqiguna marka taasuu keenaa xadiidkan waxaa kaloo laga soo reebayaa imaamka salaadda masaajidka imaamu albukhaari saniiciisa saas oo wuxuu keenay imaamkiiba u baabaystay haddii isagoo cuntadii cunaya salaaddii laaqimo suu yeelaya waa tegaya xadiid wuxuu keenay nebigoo hilib goosanayaa marka salaaddii la aqimay waa kacay rasuulka udidiiba uu iska dhigay masaajidka isaga marka imaamka waa ka duwan yahan imaamka isaga waa ka tegaya cuntada ayb waa xadii labadan xadiidkan iyo kan ku xigo iyo midkan haddaan sheego laba baaba isku xigta ka dhigay imaamu اlbukhaari ayb xadiidkan culimmada qaar waxay u deliishadeen jamaacadu inaysan waajib cayniya ahayn qaar baa u deliishaday maxaa yeeley waxay dhaheen hadday waajib cayniya ay tahay cuntadan lagama hormariyaan adu marka waa maxal war badan baa ku jira sida xooga badanna jamaacadu wujuubkeedu adilo fara badan oo daahir abaa yani yay ka muuqanaysaa ayb zaada musadadu wakaana cabdullaahi idaa wadica cashaa'uhu cashadiisa haddii lasoo dhigo oo xadara cashaa'uhu cashadiisu timaado lam yaqum xataa yafruqa wain samica aliqaamata wain samica qiraa'aة alimaam qaala xadaanaa moxamed bnu xaatim ibni baziic قال xdثna mعlى yعni بn maنصوur عan mحamed بn maymuun عan jaعفar بn mحamd عan أbيه عan jaaبir بn cabdاللaahi qاal qaala rasuul الlahi salى الlaه عlيه لي وsلم laa تuأkhر الصaلaaةu salaada lama dibdhigo لطacaamin cunto walaa لغayrihi iyo cunto hayrkeed looma dibdhigo xadiikan marka isnaadkiisa ضacfi baa ku jira mحamed بnu maymuun الزacfaraani ayaa ku jira towثiiqiisa laysku khilaafay culammada qaar badan waa ضaciifiyeen qaarna way towfiiqiyeen marka ninkaabaa ku jira marka xadiidka qaala xadaثna caliي bnu muslim aلطuusiyu qaala xadaثna abu bakrin الxanafiyu qaala xadaثna الضaxaaku bnu cuثmaan can cabdillaahi bni cubayd bni cumayrin qaal kuntu maca abii aabbahay baan la joogay fii zamaani bni zubayr wakhtiga cabdullaahi bni zubayr yacnii xijaaz oo madaxda ka ahaa dagaaladana socdeen ilaa janbi cabdillaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar dhinaciisa ayaan aabbahay kula jiray faqaala waxa uu yidhi markaa aabbahay faqaala cabaadu bni cabdillaahi bni zubayr cabdullaahi bni zubayr wiilow dhalo cabaad la yidhaabaa wuxuu yidhi innaa samicnaa annagu waxaan maqalnay annahu yubda'u bilcashaa'i cashada in lagu bilaabanayo qabla salaati cashadii in lagu bilaabanayo salaadda ka hor faqaala cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi way xaka marka waa kelmad qof loo naxariisanayo lagu yidhaahdo marka uu wax sheego ayb hadal aan markaa la rabin oo kale markuu sheego ayaa qof loo naxariisanaya way xaka la yidhaha kan kan kalena weylaka baa layidhahda wayxaka war naxariistaada ee maa kaana cashaa'uhum cashadoodu muxuu ahaa maa kaana muxuu ahaa cashaa'uhum cashadoodu ayb aturaahu ma waxaa lagu malagelinayaayood u malaynaysaa kaana midla cashaa'i abiika aabbaha cashadiisoo kale miyaad u malaynaysaa buu yidhi cashadoodii naam iyaga cashadoodii yacnii wax yar bay ahayd oo ka wadaan oo heer haddayba cunaan salaaddii inta la aqimo iyagoo cuntadii cunayo hadday dhammaystaanba waa gaari karaa masalaad wax badanoo marka miis la soo saaro badan ma lahaan jirin saasuu ka wadaan ayb ataraahum idin dhigmas aturaahu aturaahum waxaad u malaynaysaa lagu malagelinayaa kaana midla cashaa'i abiika aabbaha cashadiisoo kale inay ahayd toodii miyaad u malaynaysaa dadkaa hore marka ibnu cumar laftirkiisa waxaad moodaa marka wixii haddii laysla haleeli karo oo kale inuu arkayo waxbaha ku dhaafeene laakiin in la haleeli karo laakiin haddii wakhtigii iskaba dhaaf jamaacadii wakhtigiiba hadduu baxaayo maynan saa marka wakhtiga in salaadda la tukado waay markaa salaadda wakhtigeeda ha iska tago cuntaa layska cunayaa ma la dhahayo وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد